Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somalilan ayaa agabka beeraha gaarsiisa beeralayda ku nool deegaanka labis sagaale ee gobolka Maroodi Jeex. Agabkan ayaa ka koobnaa dalagyada beeraha iyo qalab loogu talagalay tacbashada beeraha. Axmed Maxamed Habane Wasiirka Wasaaradda Beeraha Somalilan ayaa ka waramaya agabkan.
wasaaradda horumarinta beeruhu maaha markii ugu horreysay timaadda in badanoo hore waynu kulannay mashruuca barwaaqo oo fuliso wasaaradda horumarinta beeruhu waxuu inta badan ku howlan yahay dardargelinta qaybaha kala duwan ee nolosha wasaaradda xooluhu waa idiin timid wasaaradda biyuhu waa idiin timid wasaaradda beeruhuna waa tan idinla joogta wasaaradda deegaanka waa idiin timaadaa intaasaa mashruuca ka wada shaqeeya maanta waxaanu wareejinaynaa tobankaa beero agabkiisii hadday noqoto siidhkii iyo haddii ay noqoto agabkii kale iyo hadday noqoto tijaabo qarbad ah qarbadada balqaab kale iyagana biyaha looga faa'iidaysan karayo waan ognahay intan inaguma filno laakiin waxa weyaan haddaad intana si fiican uga faa'iidaysataan mashruucu inuu ku bilow yahay wixii kale lagu daro kolba lagu dari karayo awooddeena hawada uga faa'iidaysanaynaa maadaama deegaankan deegaan hawada iyo inta badan xoolaha u badan iyo beeruhu ku yaryihiin haddana dadku waa inay dhankii beerahana noloshii ay ku tiirsanaaday wax la soo baxaan inta aan la gaadin suuq ay wax u iibiyaan wax iyagu ku filan oo ama gudahoodii ama deegaankoodii local consumptionka ay u isticmaali karayaan waa inay horta la soo baxaan siiba khudradaha iyo dalagyada kala duwan ee muhiimka ee deegaanka ninkanas ayaa ka bixi karaya taasi waa muhiim oon idinkula dardaarmaynaa waxaan kaloo idinkula dardaarmaynaa qalabka inaad si fiican uga faa'iidaysataan wada shaqaynteenuna waxa weeyaan waa mid joogta waxaa ka dambeeya tababarkii qaabka guud ahaan qaar ka mida beeralayda labis sagaale ee gobolka maroodi jeex ayaa ka mahadceliyay agabkan lasoo gaarsiiyey dhan maxay deegaanka labi sagaale talabaad agabkan oo ka qayb qaadan doona horumarinta beeraha ay noo keeneen wasaaradda horumarinta beeraha waanan uga mahad celiyay inta meesha fadhidaaba waxay u badan yihiin beerilay daan nahay beeralayda labi sagaal waana ku guddoomay insha allahu tacaala waanu dee ku hawlgeli doonaa wixii anu wixii aan u baahnay waa naloo keenay waxyaaba badan oo ka mid ah kol wax naga dhimanina way jira marka insha allahu tacaala waa noo guddoon waana geli doonaa hawsheeda deegaanka uu ka ballaaran yahay agabkan la gaarsiiyo beeralayda deegaanka labis sagaale ee gobolka maroodi jeex ayaa ah agab ay baahi weyn u qabeen xilli ay ku guda jiraan tacbashada beeraha